wallaahi sidaad la socotaan deegaanka si guud marka la yidhaahdo abaaraha ka jira abaarahaasoo runtii aad iyo aad looga walwal qabo saamaynta ay yeelan doonaan waxaana sabab waa iyadoo gugii horena uu maaragtay aad u yaraa oo meelaha qaarkood uusan si fiican u helin dayrtiina ilaa iyo hadda maaragtay meel ay heshay aysan jirin walow maalmahan dambe maaragtay roob yaryar ay ka de-een gobolada qaar laakiin dhibaatadaasi waxay keentay marka in dayrtii iyo jilaalka isku baxaan iyadoo dayr lagu jiro in maaragtay gobolada qaarkood ay dhibaatadii saamayn culus ay ku yeelatay abaaruhu meelaha ugu daran ee hadda saamaynta ugu badan ay ku dhacday waxaa weeyaan gobolka daawa iyo meelo ka mid a gobolka afdheer gobolka shabeelle laftiisa maaragtay saamayn bay ku yeelatay daawo si weyn bay u saamaysay aad iyo aad bay u saamaysay afarta degme uu ka kooban yahayba way abaartu way saamaysay xoolo badan baa dhintay kolley sida aanu hadda ku hayno xogta ilaa lixdan kun xoolo gaadhaya oo geel iyo maaragtay xoolaha kale nugulkaaba isugu jira ayaa maalinna loo xaqiijiyay inay ku dhinteen abaaraha dad ku barakacay way jiraan laakiin ilaa hadda macnihii meel gooni oo ay ku urursan yihiin dadkaasi ma jiro laakiin dadkii xoolaha waayey way isu guurguureen oo maaragtay iyaga ilaa hadda dadku magaranaysaa isla isla degan si guud markaa saamayn bay ku yeelatay gobolada kale laftooda bal ilaa hadda ka xukuumad ahaan ama ka dowlad ahaan dadaalada la sameeyey ee dhanka gurmadka iyo taakulaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen maxay tahay dadaalada la sameeyey waxaa ugu muhiimsanaa horta bal in diyaar garow loo sameeyo oo la aqoonsado la qirto in maaragtay xaalad adag oo aad iyo aad u adag uu dalku wajahayo taasi marka waxay keentay in shirar badan ay dowladdu ka gasho golaha wasiiradu ay go-aamiyaan in xaaladan si degdeg ah looga hortago inay laga maarmaan tahay in la dejiyo qorshihii lagaga hortegi lahaa iyadoo lala kaashanaya dhammaanba hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada ee gobolka ka shaqaynaya waxaa markaa la dejiyey qorshe response plan laga hortagayo ama lagaga jawaab celinayo abaaraha iyadoo marka taa laga duulayo dowladdu dhinaceeda waxay ku maaragtay go-aamisay in lacag laba boqoloo milyan ah lagu kordhiyo bajetkii hore ee arrimaha degdega lagaga maaragtay howlgelaya ama lagaga jawaabayay markii dhibaatadu ay ku bilaabatay gobolka daawa waxaa la sameeyey gurmad baa la sameeyey waxaan halkaa loo diray shan iyo labaatan baabuur oo maaragtay calafka xooluhu ay ku raran yihiin oo labaatan kun oo xidhma ka kooban waxaa kaloo la diray maaragtay ilaa baabuur iyaguna afar baabuur oo iyaga laftoodu ay ku macnii cunto ay saaran tahay waxaa la diray dhakhaatiir ma garanaysaa dhinaca xoolaha ah sidoo kale waxaan u dalabnay cunto dheeri ah oo hay-adda w f b iyaduna ay dhinaceeda geysay waxaa kaloo la geeyey cuntadan gaarka ee nutritionka loo yaqaano yaa iyada lafteeda la gaadhsiiyey degmooyinka gobolka markaa si guud waxaan isugu yeedhnay dhammaanba hay-adaha dalka ka howlgalaan isugu yeedhnay iyaga lafta waxaan ka codsannay barnaamijyadoodii inay dib u eegis ku sameeyaan oo ay ku talagalaan dhibaatadan abaaraha iyo macaluusha laga yaaban yahay inay dalka ka dhacdo gacanta ay ka geysan lahayen ama waxqabadka ay ka geysan lahaayeen markaa qorshe noocaas iyo dhaqdhaqaaq noocaasaa socda waata adigoo mahadsan deegaanka qaybo ka mid ah haatan maalmaha roobba ka da-ay roobabkaas iyo qaabka ay bulshada ugu diirsadeen bal haddii aad warbixin naga siiso wallaahi alxamdulilah roobabba ka da-ay walow ayna roobab waaweyn ahayn oo maaragtay meelaha qaarkood shuux ay yihiin meelaha qaarkoodna roobab biyo dhigay ay yihiin laakiin roobab runtii aada loogu baahnaa oo aada loogu diirsaday bay noqdeen